kusoo dhowow ugu horeyn saaka waad soo jarmaaday bal ka waran dareenkaaga iyo codka codka dhiibanaysa بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وابد عسيس أحمد علي والله درين كيو آدي آد بو وناكسين يهي آدي آد نوانو فرحسان هاي صوابتو آه ودن كيو حرا والنبضة أيان كديبين يعود كيو ساكا ساكا ديبانو يرلع تطبيل صبح نمان ميد صفف كوي دادي ليهين لكن وان قليا وان السوقيا وان مصمريا إلا انتا كي قارسة وقت كان عود كيو كديبين يو
hoolka shaqaalahaad hadda ku sugan tahay si aad codkaaga u dhiibatid baad u soo baxday ilaa halkii baad ka timid waxaan ka yimid xaafadda sheekh nuur runtii aadna uga fog halkan masaafo dheerna ahayd baabuurna may jirin saaka sababo xagga amniga la xidhiidha waan soo lugeeyey waan soo jarmaaday waxaanu imnaa codkayga dhiibto aad baa mahadsantay
cabdi maxamed loobaale cabdi imsadii waa soo istaagtay halkan waxaan soo istaagay qiyaastii dee ilaa shantii shantii iyo barhkii meel ahaa ilaa lixdii ujeeddada si guud ugu sharax dadka inta badan inkastoo ay wada garanayaan intooda badan Ah, dee in aan nabadgelyo lagu codeeyo madaxweyne dee saddexda kii soo baxaba uu la- si nabdoon u soo loo soo saaro dee hawshuna ay si fiican u dhammaato dhammaan qaaradaha kala duwan ee dunida si toosa hadda tvga lagaga daawanaya maxay tahay fariinta shacbiga somalilan iyo kuwa qurbaha ku suganba aad u jeedin adoo ka fahaysanay fursadaha waxaan u jeedin lahaa inay kuwa gudaha joogaana si nabada ugu codeeyaan kuwa dibadda joogaana ay noo soo duceeyaan si arrimuhu sidii caadiga ahayd loogu wada dhacaan Een, dareenkaagu siduu yahay maanta safkaad soo gashay een, xili horaad soo kalaabday sadaan ii tilmaamaya kuyuga halkaad kaga jirtaa dareenka aad buu sarreeya waanan waxaan doonayaa inaan codeeyo qota Een, maxay tahay fariintaad u diraysa saaxiibada kale kuyuga kula jiray sidoo kale shacbiga somalilan ee kale ee ku daawanaya hadda waxaan leeyahay codkiina si nabada u dhiibta sa hadda Somali Cable idinka soo gudbinayo halkan oo ah hoolka hay-adda shaqaalaha dawladda oo is- ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee inta badan caasimadda Hargeysa caan ka tahay isla markaana shacbiga ay u soo dareeraan dadku lixdii subaxnimo ay kuyuga soo galeen halka qaarkoodna ay ka sii horeeyeen oo xalay ay u sii hoydeen sidii qaarna oo tilmaameen Ee, qaar ka mid ah shacbiga ayaan hadda idinku gudbin doonaa si toos ah Ee, magacaaga cabdullahi ibraahim maxamuud Een, cabdilaahi dareenkaagu soo yimaada dareenkaygu waxa weeyaan een, een, saaka salaaddii baan halkan imi waxaanan u imi inaan codkayga halkan ka dhiibto
Een, hadda guud ahaan qaaradaha kala duwan si toos ah lagaga daawanaya Somaliland iyo Soomaalidii kaleba maxay tahay fariintaad u diraysaa shacbiga safka kugula jira iyo kuwa kale goobaha kale kaga jira waxaan u dirayaa inay nidaamka ilaaliyaan iyo amniga ay ciday u doonayaan qof walba si xora uu codeeyo oo aan rabshad wadan sidaasaan sidaasaan faraya dadka leenkay kula jira ma doorashadii kugu horeysaad ka qayb gasho codaynteeda may saddex horo doorashaan ka qayb galay ma xasuusan kartaa waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore doorashadan maanta aad kuyuga u geli jirtay iyagana
een waxba kagama duwana walow dee kuwii hore aan shaqaale ka ahay ka shaqaynayay tan waxay kaga duwan tahay een, inaan inaan odayahay ahay oon saaka u soo lugeeyey oon xaafadda jigjiiro aan deganay aan ka yimi bilaa gaari ku yimi taaluga aan soo sameeyey waxaan awoodda tacabkaasoo dhan u soo galay inaan codkayga ka dhiibto oo hogaamiyihii ku habboonaa qarankan aan u dooro Een, aad u mahadsan yahay Ee, dad dadku dhammaantood een, dhammaantood dadku een, qaarkood hadda way soo codeeyeen oo kuyuga ayay ka- ee, ka soo dhammaadeen isla markaana goobtii codaynta ayay ka soo gudbeen Een, hadda fart- farta khad baad ku leedahay miya haa fartaqada ayaan ku leeyahay haye waana soo codeeyey een, runtii een, aad ayaan ku faraxsanahay codayntan Een, maadaama aan maanta codeeyey la codeeyey madaxweynaha dalkan een, aan u door een, aan codkayga u hibeeyey runtii wallahi dareenkayga aad buu fiican yahay maanta Een, xili minaad soo gashay een, kuyuga kuwii waxaan soo galay wallahi aroor horaa soo galay salaada subax markaa soo tukaday baan imid meesha ayaad halkan timi ilaa qo- imse qofaa kaa horeeyay xiliga wallahi een, dad badan baa laakiin iga horreeyey oo aduu eh, dadka waaweyn oo kale oo la xaq dhowraayo oo las- eh, kuyugan laga horreysiin waa mahadsan Een, hadda weli waxaan kusii socdaa dadka hadda waxaa garabkayga midig taagan ee, nimco xogeyaha gaarka ee wasiirka arrimaha gudaha
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa shacbi weynaha ka codaynaya goob kasta gobol kasta iyo degmo kastaba waxaan aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee safafka loogu jiro ay dadku ugu codaynayaan si nabadgelyo ah uu nin walbaaba musharaxa uu rabo uu u codaynayo codkiisa u dhiibanayo waxaananu ilaahay ka baryaynaa in jamhuuriyadda somalilan ay sidaa hore u sii socoto een, dadkeeda iyo ciidankeeda iyo een, madaxdeeduba iyo yar iyo weynba ay farxadda nagula ciidaan annaguna aan ku ciidano asalaamu aad baa mahadsan tahay Een, weli dadweynaha tirada badan ee kuyuugay safka ka dhammaaday ee soo codayay ayaan ku guda jirnay mid ka mid a muwaadiniinta iyagoo codkooda soo dhiibtay ayaa garabkayga midig xilligan soo istaagay magacaaga آه، والله الفهمي قاسم محمد
fahmi waxaad ka mid tahay shaqaalaha dowladda آه، waxaan ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan
dareenkaagu saa ku suuye wallahi saaka dareenkaygu boqol kiiba boqol aad buu u sarreeyaa Een, farxad bay tahay maanta inaan ka qayb galo doorashadii madaxweynaha oo aan doonaya inaan madaxweynaha shanaad jumhuuriyadda somalilan insha allah kusoo baxo doorkan abdulla yidhahdo
ka waran jawiga guud iyo siday kula muuqatay arrintu ilaa hadda say u socoto Een, wallahi jawigu aad buu u qurux badayay anu saaka waxaan imid meelaha shantii subaxnimaan joogay Ee, goobtii mar dhow baan ka soo baxay goobtu si wanaagsan bay u nidaamsan tahay guddigii doorashooyinka qaranka runtii shaqo aad u wanaagsan oo bilic leh oo qurux badan bay qabteen Ee, wa- waqti fara badana kaagama qaadanayso si fudud baad u galaysaa kaarka lagaa hubinayaa liiskan aad ku jirtaa lagaa eegaya sawirkaagii kabacdina waxaad waa shanbad baa lagaa seenaa saxeexday kadibna waxaad soo qaadanaysaa warqadii xaashidii ma garanaysaa codbixintii M- meel wanaagsan oo ma garanaysaa dinary aad jirto aad ku soo calaamadaynaysaa markiiba aad ma garanaysaa aad ku soo ridaysaa saasaan ku soo baxay mabay qaadan hawshu i think two minutes three minutes may qaadanba Een, fahmi ugu dambayn maxay tahay een, dareen ahaan amba waxaad la wadaagaysaa shacbiga somalilan ee kale iyagu dhan- iyaguna safafka ku jira saaka walaal waxaan la wadaagayaa shacbi weynaha reer somalilan waxaan leeyahay walaalayaal dalkeenni weeyi waa horumarkeenni weeyi quruxdeennaa ku jirta milgeennaa ku jirta aqoonsigeenni baa ku jira maanta adduunyadoo dhan baana daawanaysana eegaysaa wayna qiimaynaysaa marka waxaan ku bu- baraarugaya inay si wanaagsan u codayaan nabadgelyadana sugaan oo ilaaliyaan Eh, nabadgelyada awalba iyagaa sugi jiray maantana inay sugaan baa ayaan marti uga nahay
aniga oo shucuurtaydu aad iyo aad ay u danaynayso inaan arko sida ay doorashada u socoto goobaha laga codaynayo iyo jawiga magaaladu sida ay tahay runtii waxaan arkayay safaf dhaadheer oo xaafad walba lagu jiro een qoraxduna ay markaa soo baxday ilaa haddoo qoraxdu ay kulushahayna dadku aad bay safafka ugu jiraan una codaynayaan magaaladana ammaankeedu aad buu u sugan yahay Een, wax caqabadaad ad arkaysa shacbigii codaynayay ay la kulmeen iyo sidoo kale intaad soo socotay ma jiraan maya waxaan arkayay shab- shacbi wada jir ah nin waliba ninkuu doono ugu ridayo iskuna faraxsan iskuna kalsoon mid waliba uu taageerayo musharaxa uu u codaynayo laakiin aan wax qalalaasaa iyo wax dhibaataa iyo wax argumanoo ka dhexeeya midna aanu jirin
Een, waa hagaag aad baad mahadsan tahay ee, deeqa qolambi oo ka mid ah halwadeenada telefishinkan somali cable oo ka mid ah halwadeenada halkan ku sugan isla markaana war soo tabinta halkan ugu soo diyaargaroobay ayay waa cadceed kulul waxa weeye een, dadku safkay ku jiraan een, dadweynaha ilaa iyo hadda cadceeddaa u taagan sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen ayaan ku soo dhoweynaynaa adigoo magaca axmed maxamed muuse axmedow waxaad saaka u soo jarmaaday sidii aad u codayn lahayd oo aad fikirkaaga uga dhiiban lahayd madaxweynaha shanta sane ee soo socota bal ka waran dareenkaaga qaab caynkeed u codaynaysa iyo tareenkaygu aad iyo aad buu aad u faraxsan yahay in aan madaxweynaha aan doortee mustaqbalka in- in hogaamiyana aan doorto ayaan saaka u soo jarmaaday aad iyo aadna waan u faraxsanahay cadceedda ilaa iyo inta codkaaga ka dhiiban insha allah insha allah een mas-uuliyiinta ilaa hadda ku sugan hoolka hay-adda shaqaalaha dowladda ay codkooda ka dhiibanaya iminka garabkayga waxaa taagan een xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa ee ku soo dhowow telefishinka soomaali cable oo si toosan ee looga daawanayo daafaha caalamka qaybihiisa kala duwan xildhibaan Ee, bal dareenkaaga saaka waxaad u timi hoolka shaqaalaha inaad codkaaga dhiibatid ee, bal ku soo dhowow
aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa run ahaantii waxaan idiin dareemayaa inaad hawl qaran haysaan waxaan idiin dareemayaa inaad hawshii shacbiga haysaan farxad weyn bay run ahaantii ii tahay inaan ka soo qayb galo oo aan imaado anigoo caafimaadkayga qabana aan doorashadii codeeyo waan soo codeeyey wakhti dheerna igumay qaadanin maanta waa maalin qaali ah oo cadceed iyo dhib iyo wax walba waa loogu safrayaa maanta waa maalintii aannu dooranaynay cidda maseerkayga xambaari karta ee gudbin karta ee u adkaysan karta ee u dagaalami karta ee difaaci karta ee dadka u samri karta ciddii aanu dooranayna maanta weeyi ee dalkan daacadda u noqon lahayd waxaan isleeyahay waxaad u soo codaysay kii ugu qiimaha badnaa ugu aragtida dheeraa ugu adkaysiga badnaa ugu een, dhinacyo badan markaan ka eegay sidaan isleeyahay ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa somalilan oo gacmaha maanta haysaysata madaxweyne wanaagsanna inaynu la soo baxno inaynu eh, guddoomiyaasha kale xildhib- een, murashaxiinta kalena inay ku sabraan cidda ilaahay madaxweynaha u dooro biniaadanku dhaqdhaqaaq unbuu sameeyey xagga ilaahay baa wax laga dooraa madaxweynaha soo baxa waxaan leeyahay ha lagu sabro labada murashax ee kale ha ku sabraan hana han- gacmahana ha la isqabsado qarannimadana ha la ilaaliyo nabadgelyadana ha la ilaaliyo waa kuwa shacbigii maanta safka ku wada jiraygoo wada qoslaya oo isku faraxsan oon ciidina cid maanta haysan wax turxaanna aanay jirin domaraadeeda aynu samaynaynaa waa tii ugu qiimaha badnayd caalamkii oo dhan baa xalayna hadalhayey waa horumaraynu gaadhnay weeye oo wax lagu farxo run ahaantii
xildhibaan waxaa ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa bal ka waran saaka sida ay uga socoto magaalada hargeysa een, codbixinta doorashada si fiican oo qiimo badan bay uga socotaa Een, haddii bidinkeeda leeya waxaad yara moodaa inuu culays yara jiro oo shaqaaluhu iyagoo dadaalaya haddana ay yara gacan culus yihiin meelaha qaarkoodna waxaad yara moodaa in toddobadii iyo dheeraad ay ay furmeen oo ay bilaabantay haddana waa dadaalaynaa waxa weeyaan waxaanu ku nabad iyo caanamaallo waa sii wadaynaa sidaan isleeyahay insha allahu tacaala dadaalkaana ha loo sabro qorraxda ha loo sabro dhibaatada ha loo sabro kuyuuga ha loo sabro maadaama aynu maanta ay tahay maalintaynu madaxweynaha la soo baxaynay Waayo inta aynu haysannaa xamar kama jirto waddamo badan oo hareeraheennaa kama jirto yaa marka waxa weeyaan waa hawl qaali oo qiimo badan somalilan oo wada socota bari iyo galbeed maanta waa la dhan yahay gobolladii sool iyo iyo iyo iyo, iyo sanaag wax maqani ma jiraan doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashadii hore waa doorasho somalilan ay dhammaystiran tahay maanta waa adigii arkaya cali khaliif galeedh iyo heshiiskiisii ugu dambeeyey way codaynayeen dadkiisii maanta waa wax aad u qiimo badan oo lagu farxo yaa cid allaale cid somalilan maanta maqanoo laodhanaya way maqantay ma jirto waa somalilan dhammaystiran doorasho waa tii koowaad ee saas u dhacda madaxweynehenii somalilan oo isaguna aan sharraxnin oo u tanaasulay ciddii uu isagu u gartay dalkan aaminkiisa iyo madaxnimadiisaba dee uu u gartay isagu oo uu soo sharraxay inuu u tanaasulo isagoo caafimaadkiisii qaba aad iyo aad iyo aad wax lagu aad iyo aad wax loo xusuusan doona ay noqon doontaa siiraayo waa nasal mandeela maanta